barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal waa duhur jimco ah bisha juunna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mida qayb kale oo ka mida waraysigii aan la yeelanay cadar muumin cali qaybtan waxay kaga hadlaysaa waayaheeda nololeed aabahaye inagoo yaryar buu dhintay iyadoo yaryar buu dhintoon anigi iyo jidkiisa iyo laba kale unaygu weynaa waxaa weeyaan haddaba waxa weyn dalkorisaan ani ku weynaa dhashaydan koriyey kuway sii dhaleen baan idinka koriyaa kuwaan dhalin baan koriyey kuway sii dhaleen baan idinkana koriyaa sidoo kale waxaad maqli doontaan xogayaha dowladda hoose ee laascaanood oo ka warbixinaya qorshayaal ay dhallinyarada ugu dhisayaan goobo ay ku madadaashaan innagu oon samayn doono haddii ilaah yidhaahdo santar ay xirfadooda aqooneed kor loogu qaado dhallinyarada gobolka iyo degmadaba taasoo noqon doonta meel ay isugu yimaadaan aqoonweydaarsi isweydaarsadaan kusoo diyaariyaan aqoontooda xirfadeed lagu baro mataqaanaa wixii ay kaga bixi lahaayeen shaqala-aanta qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka hores waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warka caalamka
dadka reer britain ayaa u codeeyey inay ka baxaan ururka midowda yurub kadib markii shalay afti la qaaday ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa isagu ku dhawaaqay in uu xilkaas ka degi doono wuxuuna sheegay in shacabka reer britain ay qaadeen jid ka duwan kan uu u arkayey in uu dalka ku hogaamiyo wuxuuna sheegay inuu kursiga bannayn doono marka la gaadho bisha oktoobar ololaha ka bixitaanka britain ee midowda yurub waxaa hogaaminayay maayarkii hore ee london boris johnson oo isaga laftiisu ka tirsan xisbiga conservative-ka ee ra-iisul wasaaraha laftigiisuna uu ka tirsan yahay waana ninka sida weyn loo saadaalinayo in uu bedeli doono david cameron
afhayeen u hadlay qaramada midoobay qaybteeda howlgalka nabad ilaalinta ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ogolaatay mas-uuliyadda ay ku leedahay inaanay jawaab deg deg ah ka bixinin intii uu socday xasuuqii bishii februari loo geystay dadka barakacyaasha ah ee ku sugnaa magaalada layidhaahda malakaal ee dalka koonfur suudaan afhayeenkaasi oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in nabad ilaaliyaasha aanay jawaab bixinin xilligii loo baahnaa in ay difaacaan dadka rayidka ah kuwaas oo ay xarunta ilaalinta dadka rayidka ee qaramada midoobey ay ku soo weerareen niman hubaysan bishii februari toddobiyo tobankeedii iyo sideediyo tobankeedii soddon qof ayaa lagu dilay xaruntaasi boqol saddex iyo labaatan kalena waa ay ku dhaawacmeen weeraradaasi
ramadaan kariim idilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa duhur jimco ah bisha juunna waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka n cadar muumin cali waa wade ama dareewalka xayse gaadiidka waaweyn caashay markaa saddex meelood ama saddex dal ayay isaga kala gudubtaa inta badan jabuuti etoobiya iyo dhinaca somalilanka ayay ka wada shaqaysaa intaasoo dhan wow oo gudihii waa laisla dhaafo waa xuduudaha laga gooshaa xuduudaha meesha ay degan tahay xariirad oo kale oo gobolka awdal ka tirsan ayaa waxay u dhowdahay xuduudaha waa gartay marka saddexda dal bay isaga gudubtaa dhinaca jabuuti iyo dhinaca etoobiya ha labadaasba way tagtaa xaggana dee saldhigeedina waa somaliya marka inta badan danihiibaa ku xidhan marka dadka halkaa degaa kale danahoodu dhinacanna dee xariirada xuduudda etoobiya waxba ma jirto dhinacan jabuuti marka danihii baa ku xidhan marka gaari xamuulay ka xaysaa gaadhi weli waa nooca militariga faransiiska waaw maxaa lagu qaadaa talo nooca waaweyn geerkiisa laftigiisa ayaanad begelin karayn waa garta marka islaantu shalay qaybtii hor kale haddeen dhegeystayaasha xasuusin waxay kaga sheekaysay waayo kala duwan oo la xidhiidha ujeeddada ku kaliftay inay gaadhigan kaxayso oo ay ka mid ahayd wax badan ay ka tabatay in loo haweenay gaadhi loo kaxeeyo iyo waxyaaba badan bay ka tabatay marka maantana waxay ka sheekeynaysaa waayaheedii nololeed iyo duruufaha ay ku sugan tahay iyo waxyaabaha ay la kulanto marka wariyaha v o a ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa khadka telefoon ku wareystay saddexda wadaba maadaama uu ka cashuuran yahay adigu ma sidataa liisanka wadista ee ama etoobiya amase somalilan amase jabuutiba waxay liisan la yidhaahdo ma jirto wax taraafiig la yidhahdina waxyama dhimo waxa weeye waxayba ku qanacsan yihiin qof haweena oo soomaaliyeed oo gaadhi xanuula wada qofkii waxa weeyaan maksuud buu noqonayaa ninka taraafiigi markuu ka aan ka hor imaado gacan buu isiinayaa ee ka jooginaba odhanayo iyo liisankeen iyo waxyaalo caynkaa idamaba yidhaahdiin magaalooyinka waaweyn ee tegto ee badeecadaha ka soo qaado yaad u soo qaadaa badeecadaha aad soo qaado meel- magaalooyinka waaweyn eed ka soo qaadaa se waa kuweyn iyo kolley magaalada aan ka tegayo wixii looga baahan yahay intaan keenaa ama anigaaba iskaga safrado safaran gaar u lahaa intaan kusoo qaado etoobiyada kale waan ka keenaa somalilantaan keenaa hayjadaha midda kale waxaan keenaa qabaleeyadaa dhexdeeda etoobiyada ka tirsan kolley halkaa markaa aan ka tegayo wixii looga baahan yahay ama aan anigu uga baahanahay waxa gaadhigu qaadayaba waan ku keenaa waxaa la sheegaa in maga- in dumarku ay ka aamin badan yihiin ragga oo xagga macaamilka iyo daddhexgalka iyo aaminnimadaba ay dumarku ka aamin badan yihiin ragga dadka hayjadaha amase tuulooyinkaasi meheradaha ku leh maku aaminaano intay lacagta ku dhiibtaan waxaayo waxaa noo soo iibi maku idhahdaa ilaa xag haa waa la yaamin haddaan la yaamin in gaariga de waxa weeyaan ilaan ciidkuma raraan waxaan ku raray waa xoolo dad leeyahay un inta badan aaminkaa dartii un baan da ugu raraa waa la yaaminaa wax dad baan inta badan kusoo qaadaa aniguna kolkaan u baahdaan kusoo qaadaa qofka fadhigiisa isagoo iska fadhiyo lacagta ii jiirtaa waxa iisoo iibiyaa isoo iibiyaa haddaan doono xaggaas aan ula soonaadaa waana keenaa lacagtaa markaa ka qaadaa waan celiyaa iyada aaminka de waxa weeyaan jaad iyo sigaar mama anigu qof dalwedla ma ilaani dadku imiga ku dhegaysan doonaa waxay isweydiin doonaan cadar waa hooyo imse u badale ee, odaygeegu muxuu ka shaqeeya waxaasaa la isweydiin doonaa bal seed uga aragtaa markaa hooyo imse caruura laa tahay odaygu xaguu joogaa bal intaana ee, noogu dar warbixinta kollay hooyo ayay gaadhay baan ahay ayayaan gaadhay hooyo waan dhaafay waxa weeyaan ciyaalkaygu kollay tiray ahaayeen tirada adigu iminka wax yar baa ka nool habase ahaatee intii ila dhalatay intii ay sii intii ay dhaleen intii anigu aan dhalay intay sii dhaleen baa badaasa intaasba gacantaan ku hayaa cadda intii yaryar baan ka ciyaan koriyaa kuwa ila dhashay aadhaye inagoo yaryar buu dhintay iyagoo yaryar buu dhintoon aniga iyo dadkiisna iyo laba kaloolaygu weynaa waxa weeyaan haddaba waxa weya dalkolis baan ahay kuwii ilaa dhashay baan koriyey kuway sii dhaleen baan iminka koriyaa kuwaan dhaleen baan koriyey kuway sii dhaleen baan iminkana koriyaa waan gartay marka waxaa tahay ayeeyo qoys badan oo ballaadhan wax u qabata amase wax la qabata ayaa tahay marka haa aad qoysaskaasi waxay kala degan yihiin miyaa xariirad iyo dirdhaba iyo jabuuti iyobay degan yihiin mise magaaladaasi xariiradunbay degan yihiin xariir bay degan yihiin jabuuti bay degan yihiin etoobiya bay degan yihiin ilaa beerdhabo baadiyay leeyihiin magaalay leeyihiin kuwa hijadaa degan bay leeyihiin way daarsan yihiin oo tarankii de waxa weeyaan waalidkaygii kaadhi waa taran aada u ballaaran oo weli wax ka dhintay mala beer waxay sii dhaleen iyo iyadiina waxa weeyaan reer ballaaran buu noqday aniguna dadkii ugu waaweynaabana aniga laba nin baa iga weyn oo jabuuti gasha waxa weeyaan maadaama aan dadkii ugu waaweynaan nahay wixii dee kolkaa maalqabeena gacanta wax ku hayeynaa dadkaa waaweynaan noqonay kollay weli koriyo uun baanahay dadkuna waa dad ballaaran aada u ballaaran oo inta badan way iga wada yaryariin su-aasha ugu dambaysaan ku weydiinaya waxa weeye deegaanka aad kaga shaqayso eed sheegtay ee saddexda wadan u dhexeeya ee ama etoobiya jabuuti iyo somalilan deegaankaasi waa deegaan wadda xun oo waddooyinku ay raf yihiin ee waddooyin laga shaqeeyay inaanay ahayn seed ugu wadi kartaa adigoo haweenaya haweene ayeyna ah ee dhulkaasi rafka ah gaadhigaasi gaadhi faransiiska ah wadistiisu mayaana kugu adkayn maadaama jid wanaagsan oo laga shaqeeyey oo laamiyey aanu jirin degmada saylac iyo jabuuti iyo dhinaca etoobiyaba
aada ba u adag tahay gaadhiguna aada bau adag yahay waddada aada ba usu tahay wadda gacan lagu qabtay oo la sameeyey oo ama jayda ha ahaato ama laahayba ha ahaatee laga shaqeeyey male siiba taayadu waxa weeyaan somalilandta waa wadda sii adag xaggan etoobiya marka looga baxayo kasii daran ha ahaatee waxa weeyaan sidaan kuu sheegayo gacantaada aad ku gaajo dhexdidiiba aniga iiga macaan inay waddada ay adkaato gaadhi waa gaadhi faransiis waa gaadhi ciidan raggaba uu ku adag yahay waxa weeyaan ciiduu galaa ciidda markuu galo wuxuu leeyahay sangeer wax laydhaa lagu dhaadhiciyo wuu kaga dhaqaaqayaa buurta hadii buurtaadanaad ku tiirisiyato wararta haddaad ku tiiriso sangeerkaabaa loo dhaadhicinayaa maadaama waxa weya wuxuu kaga baxayay iyo wixii lagaga saarayay aan garanayo iguma cuslade aada iyo aad baad mahadsan tahay cadar muumin cali oo aan ku wareysanayna iyadoo joogta magaalada xariirad khadka telefoonka una warramaysay idaacadda codka maraykanka ee la yidhaahda v o a aada iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa cadar muumin cali waraysigaasi aadna siisay waanad mahadsan tahay
aad baad umahadsantahay haashim sheekh cumar good v o a bowrama
jimco wanaagsan iyo ramadaan wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan dowladda hoose laasacaanood ayaa waxay sheegtay inay dhallinyarada u dhisayaan goobo ay ku madadaashadaan oo ay ka mid yihiin iyagoo dhigaya garoonka weyn ee magaaladaasi rooga cagaaran haddaba wariyaha v o a laasacaanood cabdikariin olol ayaa waraystay cabdi khayre dirir oo ah xogayaha dowladda hoose ee magaalada laascaanood golihii uu deegaanka ugu horreeya degmada laascaanood ahna markii ugu horreysay ee golahaas oo ah golo dhalinyaro ka u badan waxyaalo fara badan ayaan u qabsoomay haddii aan usoo noqdo su-aasha aad weysay dulucdeeda sanadkan ka mashaariic badan ayaa diyaara in la qabto taasoo ay fulinayso dowladda dhexe ee jamhuuriyadda somalilan gurdaweynkaya axmed maxamed maxamed usiilaanyo iyo xukuumaddiisu waxa ay sanadkan diyaarsan oo aan hadda gacanta ku haynaa lix kilomitir oo laamiya dhex mari doona magaalada laascaan gudaheeda annagoo u sameynay xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay lixda kilomitir ee laamiga waxaa dhisaya xukuumadda dowladda dhexe ee jamhuuriyadda somalilan ayaa bixinaysa waxaana ay ka mid tahay tobankii kilomitir ee madaxweynuhu ugu deeqay degmada laascaanood iyadoo hore loo dhisay hal kilomitir oo dhammaaday hadeerna waxaa la bilaabaya haddii ilaah yidhaahdo oo gacanta lagu hayaa lixdii kilomitir ee ku jirtay tobanka kilomitir iyadoo saddexda kilomitir hadheen ay ku xogi doonto mustaqbalka dhow mashaarida kale ee aanu hiigsanno waxaa ka mid a inaga oo samayn doono haddii ilaah yidhaahdo santar ay xirfadooda aqooneed kor loogu qaado dhallinyarada gobolka iyo degmadaba taasoo noqon doonta meel ay isugu yimaadaan aqoon weydaarsi isweydaarsadaan kusoo diyaariyaan aqoontooda xirfadeed lagu baro mataqaana wixii ay kaga bixi lahaayeen shaqa la-aanta waxaa isna dhinac socda mashruuc weyn oo ay wado dowladdu isagana oo ah garoonkii kubadda cagta cabdi bile oo isna diyaarin doono lagana dhigi doono garoon casriya oo la jaan qaada golomada casriga ah iyadoo la dhigi doono roogii cagaarnaa iyadoo lagu samayn doono mataqaana qolalka la baahin doono jaranjarooyin cusub v i b casriya loo samayn doono taana waxaan ugu mahad celinana xukuumadda iyo guddoomiyaha gobolka sool master shiine oo aa nin dhallinyaro ah isaguna dirdir gelinaya mashaariicda waxaa ku xiga iyadana mashaariicdii waaweyneed ee s d f ka laga hirgelinayey hadday tahay qaybtii waxbarashada hadday tahay qaybtii biyaha iyo hadday tahay qaybtii caafimaadkaba waxaa ilaahay mahadiisa oo aan ilaahay ugu mahad celinna inay howlaha si wacan u socdaan qaybta ugu weyn ay tahay qaybta xukuumadda ay ka qaadanayso annagu ka dowlad hoos ahaan haddaanu qayb ka nahay annaguna waxaanu diyaar u nahay mar kasta wax kasta oo xukuumadda dhexe keento ama siyaasaddeeda inaanu ku filino degmada oo ku baahino wadooyinka waa diseen waxaa jira dad fara badan oo dhul ay lahaayeen wadadu ay martay qaar suuqyo fara badan laga dumiyey waxyaabaha kale sida weyn dowladda hoose hadiyo jeer dadkuna ay meel kasta mar kastana ay hadal hayaan waxaa ka mid ah hanaanka dhulalka iyo khilaafaadka bal ka waran haddaad ku horeyso su-aasha hore dadku siduu u saameysay guryaha iyo goobaha fara badan ee sanadkii hore aad dumiseen iyo wadooyinkan hadda cusub ee iman doona meelahay saameyn doonaan
kulley sanadkii hore iyo sanadka waanu kala duwannahay maanta waxaanu nahay dad garaadgooye ama garan kara waddada meesha la marinayo khasaaraheeda yareyn karaya aqoon fiican leh annagoo hore u sameynay lix kilomitir oo laamiya inaan hal qof oo shacaba ku dhaawacmin ama hal qof oo ka tirsan dowladd aan wax dhaawac soo gaarin ee si nabadgelya ah ay dadku ugu qanacsanayeen qof walba guryihiisa uu dunsanayey maantana ay ku qanacsan yihiin dadkii u arkayay shalay in wax loo geystan ay maanta soo dhoweynayaan tan maantana sidaas aad arki doonto ama indhaha ku arki doonto waxaweye waa wado qof kasta oo reer laascaanood u baahan yahay ama soo dhoweynayo ilaa ay hadeerna waxa guryaa oo dumay oo wadada ay dumisay ma jirto deyrar yaryar iyo meelo yaroo siyaasas iyo dhagxaan meelyalan baa la qaaday taasna waa horumarka ay ku tallaabseen shacabka degmada laascaanood iyagoo kaashanaya xukuumadooda iyagoo kaashanaya dowladooda hoose iyagoo kaashanaya mataqaana golahooda degaanka tan ah khilaafaadka dhulka haddaan usoo noqdo waxaan anagu kaga duwannahay dalka intiisa kale waxaa noo badbaaday diiwaankii dowladda hoose ay lahayd taasaa lagu kala saara dadka taasaa lagu kala baxaa marjaca loo noqda waa kaa wixii anagu aanu xalin kari weyne ama aanu mataqaana xal ka gaari kari weynana waxaan u gudbinaa maxkamadda taasaa iyadana go-aan ka gaadha
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol oo waraysanayey xogayaha dowladda hoose ee magaalada laascaanood cabdi khayre dirir haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cusmaan ayaa noo haya
aynu ku horraynaya inkastoo maanta aysan jirin kulmo ka tirsan yuro iyo kooba america centenario ayaa dhinaca kale waxaa jira warar goosgoos oo ciyaaraha ku saabsan victor winyama oo waddanka kenya u dhashay ayaa waxa uu heshiis shan sana ah la gaaray naadiga kubadda cagta ee waddanka ingiriiska ka dhisanay tottenham hotspur labada kooxood ee tottenham iyo southampton ayaa ku heshiiyey heshiiskaas waxaana shan sana ugu saxiixay victor winyama naadiga tottenham hotspur southampton ayaa waxa uu uga soo biiray kooxda celtic sanadkii victor winyama markaas oo milyan oo ganiga starlinkaahi ay dhinacyadu ku kala heshiiyeen hase yeeshee hadda naadiga tottenham ayaa waxa ay ciyaaryahankaasi kula soo saxiixtay qadka dhexe ka ciyaara milyan oo lacagta ganiga starlinkahi waxa uu dalbaday xagaagii laga soo gudbay inuu ka tago naadiga kubadda cagta ee southampton markii ay naadiga sparisku ay xiise gaar ahi ciyaaryahankaasi u muujiyeen balse waa uu sii joogay xilli ciyaareedkan isagoo islaamar ahaantaasina naadiga southampton ka caawiyey inay kalinta lixaad ku dhammaysato horyaalka dalka ingiriiska sanadkan waxaa websaytekiisii ku daabacay warbixin uu ku macsalaamaynayo taageerayaashiisa naadiga southampton isagoo sheegay in adkeyd in uu yidhaahdo macsalaama taageerayaasha naadiga kubadda cagta southampton hase yeeshee waxa uu u rajeeyay naadiga inay guulo ay sii gaaraan waxa uu tilmaamay in wakhtigiisa naadiga kubadda cagta southampton uusan iloobi doonin kabtanka xulka dalka ingiriiska win runi ayaa waxa uu sheegay in ay ka dambeeyeen go-aanka macalin roy hodson islamar ahaantaasina ciyaartooydu ay ku faraxsan yihiin go-aankaas arrintan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar laisla dhex maray oo sheegaya in ciyaartooyda qaarkood ay si aadaahi ula yaabeen islamar ahaantaasina ula fajaceen bedelo dhowr oo uu sameeyey macalin roy hodson kulmadii ugu dambeeyey gaar ahaan kulankii ugu dambeeyey ee waddanka ingiriiska uula ciyaaro slovakia markaas oo bareejo goolla'aan ay isla galeen kulan ka tirsanaa gurubyada euro ruuni ayaa ka mid ahaa ciyaaryahanada aan lagu soo bilaabin kulankaasi hase yeeshee gadaal dambe laga soo geliyey waxaana uu tilmaamay in go-aankaasi uu ahaa go-aan wanaagsan uu macalinka qaatay inay ka dambeynayaan go-aankaas oo macalinka uu qaato kasakoo rooney ayaa hodson waxa uu sidoo kale uu doorbiday inuu ka tago ciyaaryahanada kail walker denin rose daily ali raxiim starlin iyo harry kane hase yeeshee waxa ay ka dhigan tahay in kulanka soo socda ay waddanka ingiriiska la ciyaari doonto xulka dalka iceland uu macalin roy hodson uusan waxba la harin si markaasi xulka dalka ingiriiska ugu sii hayo tartanka koobka euro taageerayaasha xulka dalka sbain ayaa aad u jeclaan lahaa in rigoorooyinka marka ay timaado inuu qaado ciyaaryahanka kabtanka naadiga kubadda cagta barcelona ee adrias iniesta tani waxay ka dambeysay kadib markii kabtanka xulka dalka spain iyo kooxda kubadda cagta real madrid sergio ramos uu khasaariyey gool rigoora ahayd oo loo dhigay xulka dalka sbain kadib kulankii croatia ay labada dhinac wada ciyaareen ee sbain markaas oo laga qabtay ciyaaryahankaasi sergio ramos doodaad fara badan ayaa arigaasi taageerayaasha ka dhex delisay xulka dalka sbain cidda qaadaysa rigoorayaasha hadda kadib waxaana dooqa koowaad ay u arkaan in adrias iniesta uu yahay qofka ugu haboon ee rigoorooyinka xulka dalkaasi sbain uu u qaadayo wargeeska marka ee ka soo baxa magaalada madrid ee dalka sbain ayaa waxa uu afti u qaaday taageerayaasha xulka dalkaasi sbain waxaana ay isku raaceen ciyaaryaankaasi qadka dhexe ee barcelona waxaana in ka badan afartan boqolkiiba ay isku raaceen taageerayaasha xulkaasi dalka sbain in ciyaaryahanka qadka dhexe naadiga barcelona adres iniesta uu rigoorooyinka u qaado xulka dalkaasi sbain halkaas sagaaliyo toban boqolkiiba ku dhowaadna ay isku raaceen in uu rigoorooyinkaasi qaado seska fabrigas in ku dhowo toban boqolkiibana waxa ay doorbidi lahaayeen in uu rigoorada uu sii qaado ciryaanka sergio ramos waxaana codbixintaasi ka qayb qaatay qof oo dhinaca internetka ay kaga qayb qaatay codbixintaas guuldaradaasi xulka croatia ay kala kulmeen xulka dalka sbain ayaa ka dhigtay in ay ku aadaan xul adag waddanka talyaaniga maadaama kaalinta labaad ay kusoo baxeen gruubka iyagu ku jireen antonio griezman ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara naadiga kubadda cagta atletico madrid ayaa heshiis u kordhiyay naadiga atletico madrid oo gaaraya ilaayo sanadka iyo kow iyo labaatanka tani waxay ka dhigan tahay in meesha uu ka saarayo wararkii lala xiriirinaya ciyaaryahankaasi weerarka uga ciyaara naadiga atletico madrid iyo xulka dalka faransiiska inuu naadigaasi ka tagayo xilli ciyaareedka soo socda dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa cigeyntaa
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan iyo xubinta ciyaaraha intaas haddaanu ku dhaafna haatanna magaalada muqdisho iyo raxmo cabdulqaadir maxamed waa gabar dhallinyaraa waxay baratay cilmi nafsiga raxme waxa ay hadda furatay xarun lagu xanaaneeyo caruurta qabta xanuunka loo yaqaano autismka kaasoo ah xanuuna ku dhaca ubadka yaryar wariyaha v o e muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa booqday goobta ay ubadka ku xanaanayso waxaana ay uga warantay sida ay xarintan u furtay psychology ahaan ilmahaas waa takhasuskeyga buu ahaay marka ilmaha psychologiga psychology ahaana waa u daaweynaa barnaamij aan ku soconaa jiro qaab wal yani nooc walbo barnaamijkiisii aan ku soconaa aan aan ku caawinaa waxyaabahaad qabataan oo baahiyaha gaarka ah ee aada hadda gacanta ku haysaan xaruntiinan waa imise nool Ee, hadda waxaan haynaa autismka noocan oo tawaxudka ay ku dhahaan af carabiga oo dadkaan hadlaynin ma hadlaa waa lagu dhalaa Een, ah, marka soomaalida ma fahansano waxay ku dhahayaan cunugan dabaal waaye cunugan waa waaliyahay cunugan waxbaa ka qaldan marka hyper active-na waa haynaa ciyaalkan aan fadhiisanaynin oo maanta dadka boodbooday maanta oo dhan oo oo aan gudbada fadhiisanin.
aan fadhiisanin iyaguna waan haynaa Een, waxaa kale oo qayb kale waxaa noogu jirto oo down syndrome la dhaho ilmaha oo mongolian ay dhihi jireen awel hadda mustalax magac madaxa u weynaanaya madaxa uweyn indhaha u yar Haa. iyo kuwa oo waxbarashada ku adag learning disability la dhaha iyakana waan haynaa oo waan caawinaa waxaan barnaa Waan gartay. aan ku horeeyo eh, xanuunka la yihahdo obatismka oo kale Eh, wa- wa- eh, autismka waa dadkan aamusan ee maaragtay aan war celin karin jawaab celin karin qaarkood way socdaan way kala duwan yihiin xanuunkan muxuu yahay see ula macaamishaan
walahi xanuunkaas horta waa lagu dhalaa kromosoomaadka oo dhalashada ilmahay ku xiran tahay Een, daawo hadda oo daawo oo hal mar oo la siinayo oo ku caafimaadayaan ma jiro training badan oo sanado sanado- sanado badan oo naga qaata cunugaas inuu hal xaraf soo bixiyo ama in uu nusuuf daya xataa Een, ii sheeg waxaa la baraa sidoo dad- inuu ama wax qoro ama uu kula hadlaa waxay qaadataa waqtiyo dheer waqti zaa-id u dheeray qaadataa marka waxaan barnaa xataa sida no- noloshiisii aan ka caawinaa xataa dharkiisa u xiran lahaay musqushiisa u gali lahaay qalinkiisa u qabi lahaay marka wax dhanaa la baraa eh, s- oo noloshiisa asigoo ku saabsan oo hadhow anfacayso
si aad u sameysaan xanuunkan eh, soomaaliya iyo meelo badan oo ka jira waa xanuun la yiraahdo inta badan aada u adag Eh, hadda waan arkaya gabar yaroo ah, inay ku soo fiiriso xataa inaad wax u muujiso dhaqdhaqaaq inaad meesha joogta ma hadli karayso marka maxaad adigu si aad ula macaamishaan
waxaan ula macaamilnaa anaka dad kusoo takhasusay haddaan nahay wa- waan- barnaamij aan ku soconaa jirto barnaamij lovers la dhaho oo kale teach la dhaho waxaa la yidhahdaa lovers oo autismka barnaamij u ah aan kula macaamilnaa waxaan barnaa eh, sida eye contact waxa la dhahaa in cunugiisuu isu fiiri lahaay xataa waxa waaye barnaamij la raaca waaye oo dhowr sakanka loo xisaaba uu isoo dayaayo Een, waxaa kaloon barnaa sidii asiga oo oo noloshiisii eh, siduu uu suuliga u gal- u gali lahaayay oo u dhaqdhaqan lahaayay sidii gacmaha u iskaga dhaqi lahaay adig waxaan barnaa detailka ugu yar oo qofka bani aadamka oo sameeya waan barnaa cunuga autismka qabo
waxyaabahaan arkay waxaa ka mid a eh, raxmo eh, dabcan waa xanuun baad ii sheegtay laakiin caruurtan boodboodee maaragtay aan waktiga aan fadhiisanayn maantao dhan waxaa leynaysa wa- wayna ku badan taha soomaalida xanuunkan psychology ahaan ma waxaa loo aqoona cudur yahay psychology ahaan waxaa la dhahaa hyperactivity eh, jirada yani jirisa- jirina ma ahan ilmaha eh, nashaadkooda zaa'id ee xarakadooda zaa'id eh adiga waxaa la bar- barnaamij waxaa u degsan oo fartal xaraka wa tashaddud intibaaha la dhahaa eh, carabi ahaan eh, hyperactiveka uu degsan yahay ilmaha sida oo kursiga maanta dhan lagu fadhiisi lahay oo wax qoral dhihi lahay hadalka soo u maqli lahay eh, isna barnaamij waqti dheer qaato waaye oo lagu socdo ilmaha marka saasa adiga barnaamijkaasoo ku soconaa saasaan wax u barnaa
meeqa kiisaad gacanta ku haysaan eh, xanuunkan eh, autismka la yidhaahdo eh, dabcan aadna saameynta u leh wala dhowr kays aa jiro anaka aa hayno hadda kaysaskaas marka way kala duwan yihiin qaar lagu dhalaa jiro qaa- qaar oo waxaa jiro oo bii-ada ka qaatay ilmaha tv-ga lagu daayay iyo koo yaryar iyo koo luqadii baranin xataa wuu keenaa autism ahaan yacni laba nooc saa mid lagu dhalayo mid bii-ada ay ka qaataan kan bi-ada wuxuu u imaadaa cunuga soo hadal baranin ah tv-gu loo shidaa marka haddii loo shida xitaa dad hadlaya caadi loo saaro caadi waaye laakiin wuxuu u saaran qanaalyaelkan oo ilmaha heesayo oo gudboodaya oo toyorjana iyo waxaas la karaamiish kuwaas haddii loo shida ilmaha marka maskaxiyan eh, maamada waa iska mashquulay geedkii ay cunug ku dhaafay maskaxiyan waa ka dilma w- wix- warkaasna warna ma ahan maanta dhan wixii ay dhahayaan inuu ka daba dhow isku taxallujinaa soona hadal iyo kelmado fiican iyo wax ka qaadanaynin meesha
Eh, xanuunkan kale ee madaxu weynaado caruurta indhuhuna aad wa- dabcan meelaha qaar waa lagu arkaa muqdisho oo kale xanuunkan sidee buu ku yimaadaa down syndromeka asna waa waa saas waa jiro oo oo lagu dhalo ilmaha marmar waxaa keenaa qaraabada isguursata marmar waxaa keenaa iisheeg yani jiro jiro jirada oo waxaa waaye subxaan allah ilaahay ilaahay xaggiisa ka imaatay iyadana waa iska cunug normal oo war maqlaayo hadal maqlaayo wax qoraayo oo lala macaamili karo waaye down syndromeka
raxma cabdulqaadir maxamed ayay ahayd oo ah gabar dhallinyaro ah oo baratay cilmu nafsiga oo magaalada muqdisho ka furtay xarun lagu xanaaneeyo caruurta qabta xanuunka otisamka loo yaqaana ee ku dhaca ubadka yaryar wariyaha v o magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayay warramaysay haatanna waxaad kusoo dhawaataan codka khadiijo foodey iyo heesta ramadaane
codkaas wuxuu gebagabo u yahay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta caasha cudi anoo ismaaciil xuseen farjar ayadan la socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ramadaan mubaarak
This program has come to you from the Voice of America, Washington.